mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladaha galmudug iyo puntland ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug uga qayb galay kulan lagu xoojinaya nabadda iyo isdhexgalka bulshada gobolka mudug waxaana kulanka soo agaasimay ururka nabadda iyo isdhexgalka bulshada waxaana kulanka qayb ka ahaa maamulada galmudug iyo puntland ee magaalada gaalkacyo ururada dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qayb galay kulanka ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay nabadda iyo wada noolaashaha gobolka mudug
marxaladihii kala duwanaa ay soo maray magaaladan maanta runtii quruxda badan ee mas-uuliyiinta iyo sharafka halkan fadhida iyo guud ahaan gobolka mudug nabadda lagu joogo waxay soo maray runtii marxalado kala duwan oo qof kasta oo reer gaalkacyooda oo gobolka mudug ku nool runtii uu garanayo marxaladii aanu soo marnay ee dagaalada ahaa ee colaada ahaa ee islangarada ahayd runtii waa ka soo guday badeenna caawa waxa ay daaran tahay reer galmudug iyo reer puntland oo gobolka mudug wada deggan noloshooda iyo walaalnimadooda iyo iskaashigooda iyo ka wada shaqaynta horumarkooda iyo in laga gudbo colaadaha kuwa hadda jira kuwii horena mashaakil inay inagu ahaayeen oo agoon badan dalka uga tageen oo gabdho badan asay loo saaray oo carruur aan aabba lahayn oo dayacan oo miidhan ay jiraan ree mudugow meesha muusiga lagu garaaci mayne maanay xambaarsan tahay rag baa u soo safray waan idinku garab taagana halla xoojiyo iskilaajina nasiib gaara aad leedahay nabaddii nimba ayaan buu leeyahay marka aad timid waa dhaqaaqday maalmahan waa lagu jiray tiiman barri imaanayaa jira oo nabadda ka shaqaynaya odayaal ah
dhanka kale cabdicasiis iskilaajo oo ku hadlaya afka ururka nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa ugu baaqay bulshada ku nool gobolka mudug ilaalinta nabadda iyo xasiloonida deegaanka waxaan codkayga u biirinayaa baaqyada iyo dadaalada loogu jiro xakamaynta colaadaha sokeeye ee ka dhex aloonsan beelaha walaalaha ah kuwaasoo hadda ka socda galbeedka iyo bariga gobolka mudug labadaba waxaan sidoo kale mahad aan la soo koobi karin aan u dirayaa isimada odayaasha dhaqanka maamulka gobolka mudug iyo dowladda iyo gobolka mudug ee dowladaha galmudug iyo puntland iyo bulshada rayidka ah kuwaasoo dhammaantood wakhti iyo juhdi ku bixiyey xakamaynta isdhexgalka dhexdhexaadinta dirita beelaha walaalaha kulankan ayaa qayb ka ah kulamo lagu xoojinayo nabadda iyo isdhexgalka bulshada gobolka mudug maadaama inta badan deegaana ka tirsan galbeedka mudug ay kusoo noqnoqdeen dagaal beeledyo u dhexeeya beelo walaalaha oo halkaas wada dega kuwaas oo kasoo kala jeeda maamulada puntland iyo galmudug